بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda lix iyo afartanaad ee suuratu tawba allah waxau ihi subxaanah walow araaduu lkhuruuja la acadduu lahu cudata walakin kariha allahum bicaasahum fahabatahum waqiila qcuduu waqiila qcuduu maca alqaacidiin allah waxau ihi subxaanah walow araaduu lkhuruuja weli waxaynu ku jiraa qisadii qhaswadii tabuuk iyo nimankii munaafiqiintu wixii ay sameeyeen darsigeenna caawuna siduu u dhan yahay maqradu dhammaanteed waxaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu kaga warramayaa nimanka munaafiqiinta ah iyo ficiladooda foosha xun iyo waxyaabaha ay qarsanayaan oo ilaahay bannaanka soo dhigayo oo mowduuca aayaadkani dhammaantood ay ka wada warramayaan waa fadxu lmunaafiqiina wa idhaaru nawaayaahum asayi'a waa fadeexadaynta munaafiqiinta la fadeexadaynayo iyo in bannaanka lasoo dhigayo waxay qarsanayaan ee qalbigooda iyo uurkooda ku jira sidaa darteed ayaa suuradda magacaanteedaba waxaa ka mid ahayd in la yidhaahdo alfaadixa tii wax fadeexadaynaysee bannaanka soo dhigaysay marka waxay fadeexadaynaysaa munaafiqiinta iyo dhaqan xumadooda waxaa aayaadkii u dambeeyey ilaahay ku tilmaamay in munaafiqiinta mooyaane ruux mu'minihi marnaba inaanu nebiga sala allahu calayhi wasalam aanu su-aalanayn inuu jihaadka ka hadho laakiin cidda jihaadka ka hadhaysee odhanaysa noo fasax inay munaafiqiinta uun yihiin allah waxau idhi walow araaduu haddii ay dooni lahaayeen waa munaafiqiinta ah alkhuruuja bixitaan ay kula baxaan oo ghaswadii tabuuk ay kuu raacaan hadday sidaa dooni lahaayeen oy diyaar u yihiin laa cadduu way u diyaarway u diyaargarayn lahaayeen lahu khuruujkaasi waxay u diyaarin lahaayeen cuddatan diyaargarowgiisii ay cuddatahu min azaadi waasilaaxi waarukuub yacni hadday sahay tahay hadday hub tahay hadday gaadiid tahay hadday si dhaba u doonayaan inay ku raacaan dee way u diyaargaroobi lahaayeen ila horaa loola hadlo loogu sheegaye allah waxau ihi walaakin ha yeeshee kariha allaahu ilaahay baa nacay inbicaahahum bixidooda inay baxaan oy idin raacaanba allaa nacay oo fahabbatahum ilaahay wuu idinka reebo waa fadhiisiiyey waqiila waxaana lagu yidhi uqcuduu iska fadhiya maca alqaacidiina kuwa fadhiya iskala fadhiya dee waa haweenka iyo caruurta iyo dadka buka iyo asxaabulacdaar kuwa loo cudurdaaray kuwaa iskala fadhiya ayaa waxa weeyaan lagu odhanayaa alla waxau ihi low kharajuu maxaa bixidooda loo nacay waa tan ciladii iyo sababtii waayo waxaan fidno ahayn ka faa-idi maysaan low kharajuu haddii ay bixi lahaayeen fiikum dhexdiinna hadday idinba raaci lahaayeen oo tabuug idinla bixi lahaayeen ma zaaduukum idinmay kordhiyeen ilaa khabaalan fasaad iyo xumaan mooye wax kale idinmay kordhiyeen wala awdacuu waanay ku degdegi lahaayeen khilaalakum dhexdiinna waxay la degdegi lahaayeen fitno yabquunakum iyagoo idinla doonayo idinla jecel alfitnata fitnada fitno iyo fadqalallo iyagoo idinla raba ayaa dhexdiinna ay ku degdegi lahaayeen wa fiikum dhexdiinnana waxaa ku sugan samaacuuna kuwa u dhegaysi badan oo u maqli og lahum iyaga yacnii kuwa u dhegaysi iyo maqal badan kuwaasoo hadalkooda maqlayoo rumaysanayo ducafo ah amabase dee kuwa basaasiinoo iyaga dhag u ah oo warka intay idinka qaadaan gaalada u geynaya ayaa dhexdiinna ku jira wallaahu allana caliimun kii u cilmi badan weeye biaalimiina kuwa daalimiinta ana ilaahay waa uu cilmi badan yahay alla waxau ihi laqad ibtagaw lfitna laqad ibtagaw alla ilaha dhab ahaan waxay u dalbeen oo u dooneen alfitnata fitnadan way dooneen min qablu hore yacni ghaswadan tabuuk ee hadda loogu taag laayahay horteed baabay fitno idinla dooneen oo dee maalintii uxud baaba ka mid ah waqallabuu waanay rogrogeen laka adiga way kuu rogrogeen nebi allow al umuura arrimaha macnaha adiga siday kuu shirqooli lahaayeen iyo siday dabinkuugu dhigi lahaayeen si walba way kuugu fikireenoo arrinka dhinac walba waa ka mareen xataa jaa'a alxaqu ilaa xaqii uu yimid oo wadahara amrullah ilaahay amarkiisiina uu muuqday walxaal hum iyagu kaarihuuna ay nacayaan si walba way kuugu tashadeen si walba way kuu shirqooleen dhinac walba arrinta iyo talada iyo shirka ay kaa gelayaan way ka rogeen ilaa xaqii intuu yimid amarkii ilaahay uu muuqday iyagoo nacaya oo dhibsanaya oo maka la furtay oo diintii ay kor noqotay alla waxau yidhi wa minhum munaafiqiinta waxa ka mid ahaaday suuraddan wa minhum wa minhum taa ku badan marka dee sifaadkoodii iyo foolxumadoodii baa la fadeexadaynaya alla waxau yihi wa minhum kuwaa munaafiqiinta ah waxa ka mid ah man mid baa ka mid ah kaasoo yaquulu ku odhanaya nebi moxamedow idan lii ii fasax ay fi takhallufi can iljihaad jihaadkaa iyo bixiddaa tabuug loo baxayo nebi moxamedow iga reebo ii fasax oo walaa taftinnii hay fitnaynin waan ku fidnoobayaa haddaan baxe eh alla waxau idhi alaa hooyay oo baraaruga filfitna fitnada dhexdeedii ayaa saqaduu ay ku dhaceen yacni kan kulahay fidnaynina iska kaydaa fidnadaabuu ku dhacay oo jihaadka inuu ka hadho ayaa akbaru fitna ah waina jahannama jahannamina la muxiitatun waa mid koobtay bilkaafiriina kuwa gaalada ah oo dhinacna aanay uga bixi karin in tusibka hadday nebi moxamedow ku haleesho xasanatun xaalad wanaagsani hadday kula deristo oo wanaag iyo guul iyo qhaniimo iyo khayr aada hesho tasu'hum way xumaynaysaa oo macnaha way ka murugoonayaanoo arrintaasi waa dhibaysaa wa in tusibka haddii ay ku haleeshana nebi moxamedow musiibatun musiibo dhibaata hadday kugu dhacdana yaquulu waxay odhanayaan qad akhadnaa annaku waanu qaadannay amranaa arrinkayaga iyo tabaabulshahayaga min qablu hore ay min qabli haadihi lmusiiba waxay odhanayaan intaanay musiibadani dhicin horaanu uga hadalnay annaku waa ka tabaabulshaysannay ayay odhanayaan wayatawallow waanay jeedsanayaan walxaal hum iyagu farixuuna ay ku farxayaan bixid la'aantii aanay bixin iyo dhibaatada ku soo dhacday nebiga iyo asxaabtiisa iyo siday iyagu uga hadheen iyagoo la dhacsan oo ku faraxsan ayay goobta ka kacayaan qul waxaad ku tidhaa nebi allow lan yusiibanaa annakana haleeli maayo ilaa maa kataba allah ilaahay wuxuu noo qoray mooyaane lanaa annaka huwa alle mowlaanaa gargaarahayaga weeyi ay naasirunaa wa mutawallii amrinaa ka arrinkayaga tawalliye gacanta ku haya ka noo hiilinaya nusrada noo haya rabbi weeyaan wa cala allah alla uun korkiisa falyatawakkal ilmu'minuuna kuwa mu'miniintii ha tala saartaan oo cala allah xasri baa ku jira oo waa taqdiimu lmacmuuli cala alcaamili yufiidu lxasra oo tawakulku waa nooc min anwaaci alcibaadaat oo ilaahay keligii tala saarta mu'miniinay qul waxaad ku tidhaa nebi allow hal tarabbasuuna oo miyaad nala sugaysaan haddaad gaaladii iyo munaafiqiintii tihiin binaa annaka miyaad nala sugaysaan ilaa ixda alxusnayayni labada wanaagga badan oo xusnayeyn waa taniyatu xusnaa xusnaana waa ta'niisu axsan wa afcalu tafdiilkii macnaha labada ugu wanaagga badan mooyaan midkoode ma wax kalaa naga sugaysaan oo labadaa wanaagga badani waa maxay waa ima anasru wa ima shahaada wa naxnu anakuna natarabbasu waxaanu idinla sugaynaa bikum idinka an yusiibakum allah ilaahay inuu idinku haleelo bicadaabin cadaab cadaabkaasoo min cindihi agtiisa ka ahaaday aw biaydiina ama gacmahayaga inuu idinku asiibo ee fatarabbasuu suga waxa annaka waxa weeyaan na haleeli doono oo ah dee ima nasru wa ima shahaada in la guulaysto iyo in la shahaado qaato ilaahay dartii loo dhinta labadaa midkood innaa annakuna macakum idinka la jirkiinna mutarabbisuuna kuwa sugayaanu nahay waxa idinku dhacaya oo ah ama ilaahay inuu cuquubo samada idinkaga soo dejiyo ama gacmaha yaga laydinku cadaabo labadaa midkood haadihi alaayaat sidaynu hore usoo tilmaanay fiiha fadxu lmunaafiqiina wa idhaaru nawaayaahum asayi'a waxaa ku sugan fadeexadaynta la fadeexadaynayo nimanka munaafiqiinta ah iyo waxay qarsanayaan oo bannaanka lasoo dhigayo ilaahay waxa uu tilmaamay tabaaraka wa tacaala kuwan waxa weeyaan cudurdaaranaya ee kanaa nagu dhacay iyo keer baa nagu dhacdayda leh haddii bixitaanku uu ka run yahoy dhab ka tahay la acadduu lahu cudda way u diyaargaroobi lahaayeen waayo mu'miniintu mar alla markii loo sheegay in loo baxayo tabuug ayaa nin walba sahaydiisii iyo rakuubkiisii iyo hubkiisii u diyaarsaday laakiin iyagu waxba may diyaarsan waayo kuma bay talagelin inay baxaan marka alla waxa uu leeyahay hadday dooni lahaayeen oy ka run tahay bixidda tabuug way u diyaargaroobi lahaayeen laakiin maadaama aanay u diyaargaroobin waxay daliil u tahay inaanay waxa weeyaan marka horeba doonayn bixitaan alla waxa uu tilmaamay kuwaas bixiddooda inuu nacay oo uu reebay waxaa looga jeedaa fahabatahum ay qadaa'an wa qadaran ilaahay baa qadaray inay hadhaan oo allaa reebay qadaran laa sharcan ilan sharci ahaan jihaadka waa laga dalbay oo qofka gaalka ama munaafiqa ama ummadda oo dhan dee waxay amran yihiin wanaagga xumahana waa loo diiday sharcan laakiin qadarku waxa uu ku dareeri karaa dee fi shari waalkhayr walimaanu bilqadari khayrihi wa sharih marka alla waxa uu qadaray in laga reebo colka oy ka hadhaan waxaana lagu yihi uqcuduu maca alqaacidiin a yani qadaran laa sharcan sharcan looma odhan fadhiya ilan bixidda waa la amray dadkao dhan sharci ahaan laakiin qadar ahaan baa loo yidhi oo qowlku waa qadari oo ilaahay wuxuu qadaray kuwa fadhiya inay la fadhiyaan oo halkaa fadhiistaan oo aanay bixin waqiilada waxaa la yidhi ama waxay noqon kartaa yacni xikaaya can qowli bacdihim libacd waxaa laga xikaayoonayaa barhkoodba barhka kale hadalkay ku lahaayeen iska fadhiya amase nebigaaba sala allahu calayhi wasalam ku yidhi markay ka dalbeen inay hadhaan oy fadhiyaan dee iska fadhiya ama waa qowl qadari ahoo waqiila qcuduu maca alqaacidiina qadaran laa sharcan baa loogu yidhi oo allaa qadaray marka khulaasadu waxa ay tahay ilaahay baa qadaray nimankaas inay ka hadhaan oo ha amranaadaan sharci ahaan inay baxaan ha yeeshee qadarku wuxuu ku dareeray inay hadhaan ilaahayna bixiddooda waa nacay sababtu alla u nacayna waa inoo caddeeyey oo xataa hadday baxaan waxaan fasaad iyo fitno ahayn umay kordhiyeen dadka oo alla waxau yidhi hadday bixi lahaayeen maa zaaduukum ilaa khabaala waxaan fasaad ahayn idinmay kordhiyeen wala awdacuu khilaalakum yabquunakum alfitna weliba waxay dhexdiinna ula degdegi lahaayeen fitno iyagoo idinla doonaya oo waa maxay inay isku kiindiraan inay warka idin kala qaadaan inay idin niyad jabiyaan oo iyagoo idinla socda ay idin idhaahdaan war ma raggaasaynu u birdhigan karraa ma dadkanaynu iska celin karaa niyad jabin ayay idinku samayn karaan ilaan waa munaafiqiine markaasaa weliba waxaa la sii caddeeyey wa fiikum samaacuuna lahum lababa waa lagu fasiray in looga jeedo yacni muslimiintu dee isku wada iimaan maaho dee dad ducafaa ku jira marka hadday idin raacaan waxaa idinku jira kuwo muslimiin oo mu'miniin ah ha yeeshee u dhega nugul kuwaas oo yacni hadalka ay leeyihiin iyo dacaayadda ay faafinayaan intay dhegaystaan rumaysanaya dabeed arrintaasi ay saamaynayso taa waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray waxaa looga jeedaa samaacuuna lahum jawaasiis oo waxa idinku dhex jira kuwo basaasiin u ah kuwa gaalada ah oo nimankani hadday idin raacaan waxay idin taraan daaye idinka warkiinnunbay gaalada u gudbin lahaayeen waa samaacuuna lahum ilaahay waxa uu yidhi laqad ibtagaw lfitnata min qablu hore ayay fitna kuwa idinla dooneen waxay culimmadu ku fasireen min qablu ay min qabli ghaswati tabuuk duulaankan tabuuk hortii ayay fitna iyo fadqalalaba idinla damceen oo idinla dooneen oo ghaswadii uxudba nebigu sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisu markay u baxeen uxud waxa weeyaan munaafiqii weynaa ee madaxa munaafiqiinta ee cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul ciidankii nebi moxamed saddex meeloodow meel ayuu jabsadu la soo noqday waa si nebiga iyo asxaabtiisa looga guulaysto oo loo jabiyo marka ilaahay waxa uu tilmaamay fitnadani inaanay maantun ahayn horeba ay kuula damceen oo waqallabuu laka alumuur arrimaha ay kuu rogrogeen rogrogidda waxaa looga jeedaa way kuu tashadeen oo dhinac walba way ka mareen oo si walba inay kuu shirqoolaan bay ay waxa weeyaan ku tashadeen ilaa xaqii uu ka yimid amarkii ilaahayna uu muuqday iyagoo necab marka yacni ilaa ilaahay dee guushii ku gaadhsiiye teella kumay dhigan ee allah kaaga hiiliyey dabeed rabbi waxa uu tilmaamay munaafiqiinta inay ka mid yihiin kuwo intay nebiga u yimaadaan odhanaya i'dan lii walaa taftinnii nebi moxamedow hay fitnayne ifasax waxaa la yidhi aayaddani waxay ku soo degtay ninkii la odhan jiray aljaddu bnu qays oo nebigu sala allahu calayhi wasalam markii waxa weeyaan uu ka dalbaday khuruujka tabuuk ayaa waxau yidhi yaa rasuul allah rasuulkii allow carabi way og tahay dumarka sidaan ku ahay markaa nimankaa waxa weeyaan reer ruum haddii aan dhex tago dumarkooda inaan ka adkaysan waayo oon ku dhacan ka baqanaya ee hay fidnayna iska kay fasax ilaahay markaa waxau yidhi alaa fi lfitnati saqatuu fitnay leeyihiin waanu ka baqananaaye fitnada lafteediibay ku dhaceen oo fitnada u weyni waxa weeyi jihaadka ay ka hadheen waa fitno beenta ay sheegayaan iyo nifaaqa ay qarsanayaanna waa fitno oo hadalkan uu leeyahay dumarka kama adkaysan karo oo waxaan ka baqanayaa dumarkaa reer ruum markaan arkay qurquruxda badan inaan ku dhexdhacaan ka baqanaya uu leeyahay waa beentii dadka waxba kama duwana laakiin waa munaafaqnimo oo waa si uu jihaadka uga hadho iyo marmarsiyo inuu helo unbuu doonayaa marka qisadaa qisatuljadi bni qays ayay ku soo arooriyaan wa minhum man yaquulu udallii walaa taftinnii alaa fi lfitnati saqatuu ilaahay waxa uu tilmaamay jahanami inay gaalada koobto oonay dhinacna uga bixi karayn waayo gaaladu dee waa khaalidiina mukhalladiina fi nnaar naarta ayay ku waarayaan laakiin qofka muslimkii hadduu naar galo dee kuma waarayo wuu ka soo baxayaa marka laga jaro wuxuu dembi galay ilaahay waxa uu tilmaamay in tusibka xasanatu tasuuhum wain tusibka musiibatu yaquulu qad akhadna min amrana min qabl wayatawalla wahum farixuun allah waxa uu yidhi nebi muxamedow haddii wanaag kula kulmo ama aada guulaysato ama khaniimo aada soo qaadato ama wanaag iyo farxade ay kula soo deristo way ka murugoonayaan aad bay arrintaasi u xumaato gelinaysaa haddiise musiiba kugu dhacdo oo ama laydin jabiyo ama waxa weeyaan dee shiddo iyo kurbo kaliya dhib kale idinku dhaco waxay odhanayaan annaku horaanu uga tabaabulshaysanay waanu garananay maxaa naga reebay waanu ogeyn waxaas inay dhacayaan markaasay majliskooda ka faaruqayaan iyagoo faraxsan oo le alla ilahe baga bagay ku dhacday ilaan waa munaafiqiine waxaa la yidhi nebi maxamedow waxaad ugu jawaabtaa oo ku tidhaahdaa annaka wixii ilaahay noo qorun baa nagu dhacaya sinaba u seegi mayno oo hadduu shar yahay iyo hadduu khayr yahayba wuxuu rabbi noo qoray uun baanu qaadaynaa labadabana waanu ku qanacsannahay oo ruuxa muuminkaa iimaankiisa waxaa ka mid ah hadday dhibaato ku dhacdana inuu ku sabro oo ay khayr u noqoto haddii wanaag iyo khayru ku dhacana uu ku mahadnaqo oy wanaag u noqoto shaniga iyo sifada muuminku waa taas oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxau yihi cajaban liamri lmu'min ina amrahu kullahu khayr waxaa la yaab badan ninka muuminka arrinkiisa arrinkiisa o dham waa wada khayr in asaabathu saraau shakar fakaana khayran lah wain asaabathu daraau sabr fakaana khayran lah haddii farxad iyo ladnaan iyo barwaaqo ay la soo deristo waa ku mahadnaqaya ku qooqi maayo ku kibri maayo markaasay barwaaqada lafteedii baraka iyo khayr u noqonaysa hadday dhibaata ku dhacdana dhulka isla dhici maayo argagixi maayo waa ku sabraya markaasaa dhibaatada lafteedii ay dheef u dhalaysaa marka waxaad ku tidhaahdaa baa la yidhi annaka wixii naloo qadarunbaa nagu dhacaya sinaba noo seegi maayo ilaahayna tala saarta waxaa kaloo la yidhi waxaad ku tidhaahdaa hal tarabasuuna binaa ilaa ixda alxusnayeyn oo miyaa nala sugaysaan labada wanaagga badan midkood mooye ma wax kalaa nala sugaysaan oo labadaasi waa maxay ima annasru wa ima ashahaada marka jihaadka la galo imaa inaanu guulaysanno oo libintuna raacdo oo haniimada aanu soo qaadanno iyo inaanu shahaado qaadanno anu ilaahay dartii halkaa ugu dhimanno ma labadaa waxaan ahayn baad nala sugaysaan labadubana waa khayr hadday guushuna soo raacday iyo libintu waa khayr annakoo nool haddaanu ku soo dhimanno naan kaba soo noqonna waa khayr labadaa midkoodu mooye ma wax kalea nala sugaysaan annakuna waxaanu idinla suganaa laba midkood imaa inuu ilaahay cadaab caama samada idinkaga soo dejiyo iyo in annaka gacmaha iyaga laydinku cadaago oo annaku aanu idin dillo oonu idin qafaalanno oonu gacanta idinku dhigno labadaa midkood un fatarabasuu inaa macakum mutarabisuun haddaba suga annana waa sugaynaayo waxaa idin hela allah waxau ihi walow araaduu haddii ay dooni lahaayeen alkhuruuja bixitaan ay duulaanka tabuuq u soo baxaan la acadduu waxay u diyaarsan lahaayeen lahu bixidaa cuddatan diyaargarow yacni diyaargarowgiisay u diyaargaroobi lahaayeen oo hadday hub tahay iyo hadday saad tahay iyo rakuub la fuulo hadday tahayba wixii lagu tegi lahaa ayay u diyaarsan lahaayeen walaakin ha yeeshee kariha allah ilaahay waxau nacay inbicaahahum bixidooda ilaahay waa nacay waayo waxaan shar ahayn ula bixi maayaan oo fahabbatahum dabeed ilaahay waa ka reebay jihaadkii oo macnaha rabbi wuxuu qadaray inay ka hadhaan wa qiila waxaana lagu yidhi uqcuduu fadhiista maca alqaacidiina kuwa fadhiya ee jihaadka ka hadhay ee cudurdaarka leh kuwaa la fadhiya waa kuwii loo cudurdaaray ee dee indhoolihii iyo qofkii curyaanka ahaa iyo kuwii bukay iyo dumarkii iyo carruurtii iyo waayeelkii iyo dadkii asxaabulacdaar iyaga loo cudurdaaray kuwaa fadhiya iskala fadhiyaa lagu yidhi mana aha dee fasax loo fasaxayo ee waa tahdiid iyo goodi oo dee wixii idinku dhaco waa idin arki weeyi waa icmaluu maa shi'tum oo kale waxaad doontaan sameeya maaha waa laydiin fasaxay ee abaalkiinaa idin laydin marin doonaa weeyi alla waxau ihi low kharajuu haddii ay bixi lahaayeen fiikum dhexdiinna waa idin raaci lahaayeen maa zaaduukum idinmay kordhiyeen ilaa khabaalan ay fasaadan fasaad iyo foolxumo iyo fadqalalla mooyaane wax kale idinmay kordhiyeen wala awdacuu way degdegi lahaayeen khilaalakum dhexdiinna yabquunakum xaala idinla doonayaan ey yabquuna lakum xaal ay idinla doonayaan alfitnata fitnada oo idinka ay isku kiin dhufanayaan oo ay waxa weeyaan muslimiinta niyadda iyo qalbiga ka dilayaan fitno mooye wax kale idinlama doonayaan wa fiikum waxaana dhexdiinna ku sugan mu'miniintiiay samaacuuna kuwa u maqlid iyo dhegaysi badan lahum iyaga oo ama kuwa muslimiin ah oo hadalkooda maqli ogoo intay dhegaystaan dee hadalkooda rumaysanayo oo ku ta'ahurayo ay saamaynayaan amaba dee kuwa basaasinba gaalada u ah ayaa idinku dhex jira wallaahu allana caliimun kii u cilmi badan weeyi bidaalimiina daalimiinta alla ka u cilmi badan weeyi halkaa dambe hadal baan ka maqlayaa ma dusha mise hoosta dee dusha ha loo sheego cashar baa la akriyaya laqad ibtaqaw lfitnata min qablu waqallabuu laka lumuur allah waxau ihi laqad ibtaqaw xaqiiqa ahaan waxay hore u dooneen alfitna fitna ayay dooneen min qablu hore ay min qabli tabuuk yacni ghaswadan tabuuk horteed horay fitna idinla damceen oo idinla dooneen oo dee maalintii uxud baaba ka mid a cabdilaahi ibnu ubay ibnu saluul markuu ciidankii nebi maxamed laba u kala jabiyey ama saddex meeloodoo meel uu dib ula noqday marka laqad ibtaqaw lfitna fitno ayay dooneen min qablu hore ayay fitno idinla dooneen iyo fadqalallo waqallabuu waanay rogrogeen laka adiga nebi maxamedow waxay kuu rogrogeen al umuura arrimaha oo si walba way kuugu tashadeen siday kuu shirqooli lahaayeen ee dabin kuugu dhigi lahaayeen xataa jaaa alxaqu ilaa xaqi uu ka yimid oo wadahara u muuqday amrullaahi ilaahay amarkiisiina u muuqday wahum kaarihuuna iyagoo necab oo dhibsanaya alla waxau ihi wa minhum munaafiqiinta waxaa ka mid ah man cid baa ka mida yaquulu odhanaya idan lii ii idan rasuulkii allow macnaha inaan jihaadkan tabuu ka hadho ii fasax oo walaa taftinnii hay fitnaynin haddaan baxo dumarkan ku fidnoobayaaye alaa hooyaay baa allow yidhi baraaruga filfitnati fitnada dhexdeedii ayaa saqaduu ay ku dhaceen fitnadiibay barhtanka ugu dhaceen sawma laha hay fidnaynin tuu ku jiraa fitnadii ugu weyneyd ah oo jihaadka uu ka hadhayo iyo beenta iyo nifaaqa uu qarsanaayo alla waxau ihi wa ina jahannama jahannamina la muxiitatun tii koobtay weeyi bilkaafiriina kuwa gaalada ah allah waxau ihi in tusibka hadday ku haleesho nebi moxamedow xasanatun xaalad wanaagsane haddii ay ku hesho tasu'hum way xumaynaysaa munaafiqiinta way ka xumaanayaanoo waa ka murugoonayaan wain tusibka haddii ay ku haleeshana musiibatun waxa weeyaan dhibaato iyo musiiba hadday kugu dhacdana yaquulu waxay odhanayaan qad akhadnaa waanu qaadannay amranaa arrinkayaga iyo taladayada min qablu hore ay min qabli haadihi lmusiiba annaku dhibaatadan horteed horaanu uga hadalloonu uga sii tabaabulshaysanay ayay odhanayaan oo yatawallow waa jeedsanayaan wahum farixuuna walxaal hum iyagu farixuuna ay ku faraxsan yihiin dhibaatada nebiga ku dhacday iyo jihaadka ay ka hadheen ay ku faraxsan yihiin qul waxaad ku tidhaha nebi allow lan yusiibanaa na haleeli maayo nagu dhici maayo ilaa maa kataba allaah ilaahay wuxuu noo qoray mooyaane lanaa annaka huwa alleh mowlaanaa gargaarahayaga weeyi kan noo nusraynaye noo gargaaraya wa cala allaahi alla korkiisa uun falyatawakali ilmu'minuuna mu'miniintu ha tala saartaan qul waxaad ku tidhaha nebi allow hal tarabbasuuna oo miyaad sugaysaan binaa annaka miyaad nala sugaysaan ilaa ixda alxusnayayni labada wanaagga badan midkood mooye ma wax kalea nala sugaysaan oo waa maxay labadaasi dee inaanu guulaysanno iyo inaanu shahiidno ma labadaa waxaan hayn baa nala sugaysaan labadaba diyaar baanu u nahay wa naxnu anakuna natarabbasu waxaanu idinla suganaa bikum idinka an yusiibakum allah ilaahay inuu idinku haleelo bicadaabin cadaab cadaabkaasoo min cindihi agtiisa ka ahaaday aw biaydiina ama gacmahayaga inuu idinku asiibo annana waxaanu idinla sugaynaa in alla idinku haleeluu idinku ciqaabo ama cadaabu samada idinkaga soo dejiyey isagu si toosa ama gacmaha yaga inuu idinku cadaabo oonu annagu gacanta idinku dhigno waxaanu dillayo waxaanu nolol ku qabsannaba ee fatarabbasuu bal suga idinku waxa annakana helayoo ah dee ixda alxusnayeyn ima nasru wa ima shahaada innaa anaguna macakum idinka la jirkiinna mutarabbisuuna waxaanu sugannaa maa yaxilu bikum waxa idinka idinku soo degayo oo ah ama cadaab samaawi oo samada alla ka soo dejiyo ama gacmahayaga inaanu idinku gumaadno labadaa midkoodun baanu idinla sugaynaa alla waxau ihi qul waxaad ku tidhaha nebi allow anfiquu bixiya oo nafaqaadka jihaadka iyo wixii lamid ee sadaqaada bixiya tawcan ay taayiciina xaala a tihiin kuwa ogol oo raalli ka ah aw karhan aw kaarihiina ama xaala a tihiin kuwa nacab oo dhibsanaya ama aw karhan ay mukrahiina xaala a tihiin kuwa la khasbay yacnii bixiya waxaa bixinaysaan idinkoo ogol ama idinkoo khasban lan yutaqabbala laydinka aqbali maayo minkum idinka waayo innakum idinku kuntum waxaa ahaateen qowman qolo qoladaasoo faasiqiina ilaahay taacadiisa ka baxay wamaa manacahum umana diidin iyaga an tuqbala in laga aqbalo umuu diidin minhum iyaga nafaqaatuhum sadaqaadka ay bixinayaan in laga aqbalo kama mancinoo uma diidin ilaa annahum kafaruu inay iyagu gaaloobeen mooye wax kaleba uma diidin bilaahi alla ay ka gaaloobeen iyo wa birasuulihi rasuulkiisa macnaha waxa u diiday in laga aqbalo nafaqaadku waxa weeye gaalnimaday alle iyo rasuulkiisa ka gaaloobeen oo dee qof gaala dee laga aqbali maayo camal oo asalka wax lagu aqbalaa waa iimaan iyo towxiidka walaa ya'tuuna imanna maayaan asalaata ay makaana asalaa salaada makaankeedi iyo meesheediina iman maayaan oo min tacbiiri alxaali wa iraadati almaxalli yacni xaaligiibaa ayaa la cabiray shaygii maxalka dhexdiisa ka dhacaya oo salaada ah makaankii baana loo jeedaa macnuhuna waxa weeyi dee goobihii salaada lagu tukanaya jamaacaadka u iman maayaan si ay muslimiinta ula tukadaan markay gaarka yihiinna hadalkeeda baddaa walaa yaatuuna iman maayaan asalaata ay makaana asalaa goobihii salaada lagu tukanaya jamaacaadkii iman maayaan ilaa wahum kusaalaa iyagoo wahsanayo caajisa mooye si kale ku iman maayaan walaa yunfiquuna bixinna maayaan wax nafaqaada iyo xoolatoona ilaa wahum kaarihuuna iyagoo dhibsanaya mooye xoolana si kale ku bixin maayaan alla waxau ihi falaa tucjibka haddaba yay ku yaabgelinin nebi allow waxba yay ku cajabgelin oo hala dhicin amwaaluhum xoolahooda iyo walaa awlaaduhum wadkoogu toona yaanu ku cajabgelinin waayo inamaa yuriidu allah ilaahay waxa uu doonayaa uun liyucadibahum inuu ku cadaabo bihaa xoolaha iyo amwaasha iyo awlaadda alla inuu ku cadaabo ayuunbuu doonayaa fi lxayaati اdunyaa nolosha tan adduunyada dhexdeeda inuu ku cadaabo ayuunbuu doonayaa oo watasahaqa anfusuhum nafahooduna ay baxdo wahum kaafiruuna iyagoo gaalo ah oo cuquubadii aakhirana ay la kulmaan if iyo aakhiraba alla inuu ku cadaabo uunbuu doonayaaye waxba yay ku yaabgelin hanti iyo ubad waxay haystaan alla waxau ihi wayaxlifuuna way dhaaranayaan kuwii munaafiqiinta ahaa bilaahi alla ayay ku dhaaranayaan innahum iyagu la minkum idinka inay idinka mid yihiin walle iyo bilay ku marayaan idinkaanu idinla mid nahay iyagoo munaafiqiin ah wamaa hum manay ahaanin minkum idinka kuwa idinka mid ah idinkama mid ahoo beri bay idinka iniyo dayro walaakinahum ha yeeshee munaafiqiintu qowmun qola weeyi kuwaasoo yafraquuna cabsanaya cabsi baa ku kalifasa inay gaalnimada uurkooda ku jirta ay muujisan kari waayaan waxa ku kalifasa kufri iyo waxa weeyaan cabsi ay ka cabsanayaan muslimiinta waayo sida caadada ah munaafiqu wuxuu munaafaqnimada muujistaa uu nifaaq la yimaadaa dee marka islaamku uu xoog yahay haddii gaaladu ay xoog leedahay dee uma baahnaba inuu qarsado gaalnimadiisa allah waxau ihi low yajiduuna haddii ay helayaan malja'an munaafiqiintu meel ay ku gabbadaan oy magan galaan hadday helayaan aw makaaraatin ama godad ay galaan oo buuraha dhakadooda ku yaalla hadday heli karayaan aw mudakhalan ama dhufaysyo dhulka hoostiisa ku yaalloy galaan hadday heli karayaan lawallow waa u jeedsan lahaayeen ilayhi makaankaas wa hum walxaal hum iyagu yajmaxuuna ay u degdegayaan hadday meel uun ay ku gabbadaan heli karayaan way geli lahaayeen iyagoo weliba u degdegayoo yaacaya dabeed halkaa ay ku gabbadeen ayay gaalnimadooda ka caddaysan lahaayeen maantase waxaa ku kalifaysaa inay waxba caddaysan kari waayaan meel ay u ciirsadaan iyo meel ay u cararaan bay laayihiin waanay baqanayaan awoodna ma leh wa minhum waxaa ka mid a munaafiqiinta man yalmisuka mid kugu ceebaynaya nebi muxamedow fi sadaqaati fii qismati sadaqaat sadaqaadka qaybintooda kugu ceebaynaya oo fa in uctuu haddii la siiyo minhaa sadaqaadka xaggooda wax laga siiyo raduu way raalli noqonayaan wa in lam yuctaw haddaan la siininna minhaa sadaqaadkii aan waxba laga siinna idaa hum waaba iyagiiyo yaskhatuuna cadhoonaya markaa xaalkoodu lilaahi maahe waa hunguriga hadday wax helaanna waa raalli oo idinkaa ugu saxan weeyaan dadka hadday waxba waayaanna waa ceeb iyo canaan iyo ciil walow annahum haddii iyagu raduu ay raalli ka noqon lahaayeen maa aataahum allah ilaahay wixii uu siiyey iyo wa rasuuluhu rasuulkiisu oo wa qaaluu ay odhan lahaayeen xasbuna allah kaafigayagu waa allah ilaahay baa nagu filan wa sayu'tiina allah ilaahay baana siin doona min fadlihi dheeraadkiisa wa rasuuluh rasuulkiisuna waana siin doonaa oo innaa annagu ilallaahi ilaahay xaggiisa ayaa raaqibuuna aanu rajaynaynaa sidaa hadday odhan lahaayeen oy raalli ku noqon lahaayeen hee lakaana khayran lahum jawaabta lowda oo jalaaleynku siduu usoo qadarayo sidaasaa u khayr badnaan lahayd aayaadkanna sidaynu hore u tilmaannay maqsuudka ugu weynay ka hadlayaan waxay tahay uun waa fadxu lmunaafiqiina wa idhaaru nawaayaahum sayi'a waa fadeexadayn munaafiqiintii la fadeexadaynayo waxay qarsanayeenna la qeexay oo bannaanka iyo badka lasoo dhigay ilan waa suuratu lfaadixa ilaahay waxa uu tilmaamo uu yidhi nebi allow waxaad ku tidhaahdaa anfiquu tawcan aw karhan lan yutaqabala minkum wax bixiya idinkoo ogol ama idinkoo khasban marnaba laydinka aqbali maayo waxa halkaas culimmadu ay yidhaahdeen oo haddaan lagaba aqbalay maxaa amarkan loo siiyey anfiquuda marka jalaaleynkaoo kale wuxuu odhanayaa waa amrun bimacna alkhabar jumladu waa amar laakiin waxaa loo jeedaa khabar waa amaroo waxaa la leeyahay bixiya waxaana maqsuudku uu yahay khabar oo waxaa loo jeedaa maa anfaqtumuuhu tawcan aw karaha waxaad bixisaan idinkoo ogol ama idinkoo khasban dee lan yutaqabala minkum oo waxaa laga warramayaa xaalka iyo xaqiiqadu siday tahay in waxay bixiyaan iyagoo gaalo ah marnaba aan laga aqbalayn ilaan asaaskii wax lagu aqbalayaba ma hayaan oo iimaanka iyo tawxiidka ahay waxaa alla uu tilmaamay in nafaqaadka ay bixinayaan laga aqbalo waxa u diiday waxa uu yahay oo kufriga ah وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله waxa u diiday in laga aqbalo waxa weeye dee waa gaalnimada iyo salaaddii inaanay tukanayn ilaa iyagoo wahsanaya mooyaane waxna aanay bixinayn iyagoo karahsan mooyaane dabeed alla subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamoo nebi maxamed ku yidhi nebi allow nimankan xoolahoodi iyo hantidoodi iyo ubadkoogu waxba yay ku yaabgelin waayo waa istidraaj waa sabansabid sanastadrijuhum min xayu laa yaclamuun wa umlii lahum ina kaydii matiin waa istidraajkii alla uu sheegay waa ruuxu isagoo caasiya ama gaal ah dee in adduunyo iyo ubad iyo amwaalba loo furo macnaheedu waxa weeye waa dab in lagu dagayo ee ma aha jacayl raalli laga yahay marka waxaa la yidhi waxba taasi yay ku dagin oo hayyna ku yaabgelin waayo innamaa yuriidu llahu liyucadibahum biha fi lxayaati addunya waxa uun rabbi uu rabaa inuu adduunyada ku cadaabo oo laba midba waa lagu fasiray in cadaabkiiyo cuquubada looga jeedo biakhdihaa minhum qahran in khasab lagaga qaadayo raalli ha noqdaan ama yay ka noqon eh oo nafaqaadkii iyo sakawaadkii khasab lagaga qaadayo ilaan islaam bay muujisanayaan oo muslimiintii bay ku dhex jiraan oo axkaamta muslimiinta oo kale ayaa ku dareeraysaoo lagu dabaqayaaye taasina dee cadaab bay ku taho raalli kama aha khasab baana lagaga qaadaya iyo in looga jeedo inamaa yucadibuhum biha fi lxayaati dunya xoolaha yacni tabcashada ay soo tabcanayaan ee ay shaqaysanayaan ee ay helayaan ayay cuquubo iyo rafaad adag u marayaan oo naftu ay kaga baxaysaa oo marna waxay ku cadaabmayaan siday u heli lahaayeen ay u shaqaysan lahaayeen marna waxay ku cadaabmayaan siday u ilaalin lahaayeen markaa siday xoolaha ugu dhegan yihiin iyo siday ugu dhibaato mudanayaan helidooda hore ayaa cadaab laga cabiray oo cuquubo iyo cadaab inay ku jiraan ayaa la tilmaamay aakhirana dee cuquuba ay ku sugayso watasaqa anfusuhum wahum kaafiruun si aakhiro loogu ciqaabo ilaahay waxa uu tilmaamay inay dhaar ku marayaan inay muslimiinta ka mid yihiin kana mid ma aha oo ilaahay baa fadeexeeyo runta u sheegay laakiin way cabsanayaan waxaa ku kalifayaa been inay ku dhaartaan cabsi markaasaa cabsidooda iyo fulaynimadooda lasii qeexay oo alla wuxuu yidhi hadday meel un ay ku gabadaan oy galaan ay heli karayaan godna ha noqda dhufays ha noqdo buur dusheed ha noqdo meelun hadday heli karayaan lawallow ilayhi wahum yajmaxuun way u jeedsan lahaayeen iyagoo yaacayoo degdegaya waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay inay munaafiqiinta ka mid yihiin kuwo waxa weeyi nebiga sala allahu calayhi wasalam ku dhaleecaynaya oo ku ceebaynaya qaybintii sadaqaadka uu qaybinayey oo haddii wax la siiyana way raalli noqonayaan haddii waxba la siin waayana waxa weeyaan dee cadhay halkaa ka miisayaan oo ay bannaanka marayaan halkan waxaa ku soo arooray xadiid imaamu muslim uu soo saara abu saciidin alkhudri uu warinayo oo tilmaamaya in arrintani ay ahayd khanaa'imtii uu laga soo qabsaday xunayn qaybintii uu nebigu qaybinayey sala allahu calayhi wasalam inay hadal ka keeneen marka في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما وحولي وقت أن رسولك ألا أكتوغنو إساقو وحويا غنائمتي حنين قيبين أياه أيا أتاه ذو الخويسرة وحوي مد نكي لورنش ري ذو الخويسرة التميمي وحنوها نين ريبن تميمة فقال يا رسول الله اعدل وعد رسولك الله عدالة سماء سفي عن أمات قيبنه markaasaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam ku yidhi weylak waman yacdil idaa lam acdil qad khibtu wa khasirtu in lam acdil wuxuu yidhi war hooggaagee hoog baa hanti kuwood ku dhacdaye yaa cadaalad fali anoo rasuulkii ilaahay haddaan cadaalad wax ku qaybin waayo waan hoogay oo waan khasaaray haddaan cadaalad darro sameeyo oon cadaalad fali waayo yacni waa waxaan marnaba dhacayn weeyi siday u dhacaysaa anoo rasuulkii ilaahay ah inaan cadaalad fali waayo markaasaa cumar ibnu khadaab waxa uu ku yidhi i'dan lii yaa rasuula allah adrib cunuqah rasuulkii allow ii ogolow oo ii fasax qoorta aan ka gooya ninkan eh munaafiqa ah markaasaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku yidhi dachu war iska daa cumarow fa ina lahu asxaaban yaxqiru axadukum salaatahu maca salaatihim wa siyaamahu maca siyaamihim yaqra'uuna alqur'aana laa yujaawisu taraaqiihim wuxuu yihi cumarow iska daah ninkan waxa uu leeyahay asxaab waxa weeyaan midkiin uu yaraysanayo salaadiisa markuu salaadooda arko qiraa'adiisa uu yaraysanayo qur-aanka u akhriya markuu qiraa'adooda arko soonkiisa uu yaraysanayo soomkooda markuu arko laakiin waxaasoo dhan waxa u dheer dee laa yujaawisu taraaqiihim halkaa kalxamaha iyo hunguriga uma dhaafayo waxay akhriyayaan iyo waxay samaynayaan macnaha waa niman bilaa fiqi iyo faham ah waayo diintu ma aha qiraa'o iyo akhrise waa faham iyo fiqi saliim oo nabad qaba in diinta lagu fahmo oo dariiqii salafkiiyo saxaabada ah marka wuxuu rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam inay cibaadaysanayaan inay qur-aanka akhriyayaan laakiin fiqi iyo faham aanay u lahayn oo kuwa khawaarijta ah dee waa noocaas asalkoodii wuxuu ahaa dulkhuwaysirata tamiimi oo kaasaa waxa weeyaan ay ka farcameen markaa kuwa maalintaa joogay ee nebigu uu sii tilmaamay inay ninkaa ka farcami doonaan iyo kuwa maanta jooga waa isku mid waayo dee qur-aankii way akhriyayaan waana cibaadaysanayaan laakin yamruquuna min addiini kamaa yamruqu sahmu min aramiya waxay diinta uga dhex boodayaan sida leebka ugaadha marka lagu gano uga dhex tafo uga boodo ayay uga baxayaan diinta ma fahmayaan qur-aanka iyagoo akhriyaya ayay dadka muslimiinta dhiigooda banaysanayaan oo ay gowracayaan calaa kulli xaal xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam khanaa'imkaas xunayn qaybintii uu qaybiyey inay hadal ka keeneen oo weliba ninkaasi uu hadalka bilaabay culimmada qaarkoodna asbaab kale ayay tilmaamaan oo inaanay xunayn ahayna sadaqaad kale uu qaybinayey khulaasada tii la yidhaahda way ku soo degtayba alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab marka waxaa muctabarkii waxa weeyaan uun nimanka munaafiqiinta ah waxa dhaqan iyo akhlaaq u ahayd inay nebiga sala allahu calayhi wasalam wax ka sheegaan oo cadaaladiisa ay duraan oo ay ceebeeyaan marka qofka muslimka ah waa inuu iska ilaaliyo sifada munaafiqiinta haddii shayga markaad adigu maslaxo ku qabtana aada ammaantood madaxa u salaaxdo maalinta aad dantaada ka arki weydana aad ku miisto waa sifa min sifaati almunaafiqiin ruuxa muuminkii xumaantuna waa u xumaan wanaagguna waa u wanaag isagu ama dan ha ku qabo ama yuu ku qabin laakiin xaaladdu hadday noqoto inaad naftaada ka dhigto ka wax lagu cabirayo lagu qiyaasayo waa min sifaati almunaafiqiin ilaahay waxa uu tilmaamay hadday raalli ku noqon lahaayeen ilaah iyo rasuulkiisu waxay siiyeen oy odhan lahaayeen xasbuna allah sayu'tiina allahu min fadlihi warasuuluh sidaasaa u khayr badnaan lahayd halkan imaamu shinqiidi waa aayaadku u deliishado ana alxasba khaasun billaahi caza wajal in xasbiga iyo kifaayadu ilaahay ay gaar u tahay oon cid kale lala wadaajin waayo halkan iitaagii iyo siintii alle iyo rasuulkiisa waa laga dhexaysiiyey oo maa aataahum allahu warasuuluh waxay alle iyo rasuulkiisu siiyeen sayu'tiina allahu min fadlihi warasuuluh waa aliitaa waayo dee wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu marka iitaaga nebiga waa loo sugay ilaahayna waa loo sugay siinta oo nebigu deeq waa ku siin karaa laakiin markay arrintu noqotay xasbiga iyo kifaayada ilaahay baa loo gaar yeelo wa qaaluu xasbuna allah lama odhan xasbuna allahu wa rasuuluhu waa xasbuna allah lianna alkifaaya khaasat billahi waxdah yaa ayuha nabiyu xasbuka allahu waman itabacaka min almu'miniin halkaa anfaal ayaynanu ku soo marraynu ku soo sharaxnay in xasbigu uu yahay khaasun billahi caza wajal allah waxau yihi qol waxaad ku tidhaa nebi allow anfiquu bixiya tawcan ay taayiciina xaalaatihiin kuwa ogoloo raalli ka ah aw karhan aw mukrahiina ama xaalaatihiin kuwa lagu khasbay oon raalli ka ahayn bixiya idinkoo ogol ama idinkoon ogolayn lan yutaqabala laydinka aqbali maayo minkum idinka waayo inakum idinku kuntum waxaa ateen qowman qolo qoladaasoo faasiqiina taacada alla ka baxay wamaa manacahum uma diidin nimankaas an tuqbala in laga aqbalo minhum iyaga nafaqaatuhum nafaqaadkooda ay bixinayaan sadaqaadka ay bixinayaan in laga aqbalo uma diidin ilaa annahum iyagu kafaruu inay ka gaaloobeen mooye wax kale uma diidin billaahi alla ay ka gaaloobeen iyo wa birasuulih rasuulkiisa oo walaa ya'tuuna aanay imanayn asalaata ay makaana asalaa meeshii salaada lagu tukanayana aanay imanayn ilaa wahum kusaalaa iyagoo caaji soo wahsanaya mooye si kale aanay ku imanayn oo walaa yunfiquuna aanay xoolahooda bixinayn ilaa wahum kaarihuuna iyagoo nacay oo dhibsanaya mooye sifo kale aanay ku bixinayn falaa tucjibka haddabayay ku yaabgelin nebi allow amwaaluhum xoolahooda iyo walaa awlaadu ubadkoogu toona yaanu ku cajabgelinin waayo inamaa yuriidu allah ilaahay waxa uu doonayaa uun liyucadibahum inuu ku cadaabo bihaa amwaasha iyo awlaadda fi lxayaati اddunyaa nolosha tan adduunyada dhexdeeda oo watazhaqa ay baxda anfusuhum nafahooduna wahum kaafiruuna iyagoo gaalo ah allah waxau yihi wayaxlifuuna munaafiqiintii waxay ku dhaaranayaan billaahi alla ayay ku dhaaranayaan maxay u dhaaranayaan inahum iyagu laminkum inay idinka idinka mid yihiin walxaal bay sidaa ku dhaaranayaan maa hum iyagu aanay ahaanin minkum idinka kuwa idinka mid ah walaakinahum ha yeeshee munaafiqiintu qowmun qola weeye yafraquuna cabsanaya cabsi baa ka keenaysa dhaarta beenta ah low yajiduuna haddii ay heli karayaan malja'an meel ay ku gabadaan oo ay magan galaan aw makaaraatin ama godad ay galaan aw mudakhalan ama meel la gala uunoo dhufayska dhulka hoostiisa laga qoto ah lawallow waa ujeedsan lahaayeen ilayhi makaankaasi walxaal hum iyagu yajmaxuuna ay degdegayaan wa minhum waxaa ka mid a munaafiqiinta man yalmisuka mid kugu ceebaynaya nebi allow fi sadaqaati fii qismati sadaqaat sadaqaadka qaybintooda mid kugu ceebaynayaa ka mida munaafiqiintii kuwaasoo fa in uctuu haddii wax la siiyo minhaa sadaqaadkii xaggooda wax laga siiyo raduu way ka raalli noqonayaan raalli bay kaa noqonayaan wain lam yuctow haddaan la siinin oo minhaa sadaqaadkii aan wax laga siininna idaahum waaba iyagiiyo yaskhatuuna cadhoonaya walow annahum haddii iyagu raduu ay raalli ka noqon lahaayeen maa aataahum allah ilaahay wixii uu siiyey iyo wa rasuuluhu rasuulkiisu oo wa qaaluu ay odhan lahaayeen xasbuna allah kaafigayagu waa allah oo ilaahay baa nagu filan sayuutiina allaahu ilaahay waana siin doonaa min fadlihi deeqdiisa wa rasuuluhu rasuulkiisuna wuuna siin doonaa oo innaa annagu ilallaahi ilaahay xaggiisa ayuun baanu raaqibuuna rajaynaynaa sidaa hadday odhan lahaayeen hee lakaana khayran lahum sidaasaa u wanaagsanaan lahayd wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online